بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب ليس منا من شق الجيوب باب أي هذا كان باب باب ويان ليس منا lagama mid ahaa man shaqa aljuyuuba kuleetiga qofka googooyo oo jeexjeexo aljuyuub waa jamcu jaybin jaybkuna waxaa weeyaan qoorta waxa u soo wareegsan ee marada marka shaati hadday tahayna waa kuleetiga haddii uu yahay cambuur iyo uu yahayna waa meeshaas marka qoorta ku wareegsan walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna khimaarkii marka haweenkii ha ku soo raariciyaan juyuubtoodaa layidhi marka waa qoortii ku soo raariciyaan ayb marka qofku markay musiibo iyo ku dhacda carabtu waxay yaqaaneen khaasatan naagaha iyo kale inay halkaas intay isqabtaan ay marka googooyaan ay isrifaan oo ay jaabka ama kuleetiga ay jeexjeexaan taas marka qofkii sameeyo oo tasakhud waxa uu u samaynayo waa iscaraysiin uu iska caraysiinaayo qadarka allah subxaanahu wa tacaala marka ficilkaas iyo ooyinta marka laysku daro waa niyaaxa taas marka wuxuu leeyahay nagama mid aha qofkii sameeyo ayb qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa sufyaan huwa athawriyu qaala xadaanaa zubaydun ilyaamiyu can ibraahiima wahuwa ibraahiim annaqaci can masruuqin can cabdillaahi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi qaala anabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi laysa minaa nagama mid aha man laqama alxuduuda dhabannada qofka dharbaaxo oo markay musiibo ku dhacdo daanka iska dharbaaxayo washaqa aljuyuuba jeebabka jeexjeexo wa dacaa bidacwa aljaahiliyati jaahiliyada yeerashadeedana ugu wacdo oo jaahiliyada halkay isugu wacan jireen oo masaa'ibteeda markay jirto saasoo kale yeelo oo dacwa aljaahiliya ugu yeerto oo marka dacwa aljaahiliya waxay ahayd waa waray iyo waa jabalaaha iyo alla buurow ahaay iyo waxyaabahaasay dhihi jireen maxalushaahidka marka washaqa aljuyuubadaas ayuu ka rabaa ayb intaa yartaa marka terjamada wuxuu gaar ugaga dhigay oo uu terjamo ugu yeelay imaamu albukhaari bianna alnafya aladii xaasiluhu atabarii yaqacu bikulli waaxidin min almadkuuraati laa bimajmuuciha bukhaari hadda wuxuu baabaystay man shaqa aljuyuub wuxuu rabaa marka hadafka ujeedkiisa waxaa weeyaan saddexdan shay ee la sheegay ladmulquduud dhabankoo la dharbaaxo iyo jeebabkoo la jeexjeexo iyo dacwal jaahiliya loo yeerta mid kastoo ka mid ah laysa minaada waa soo geleen maahane kulligood inay mar wada dhacaan qasab maaha saddexdooda in lays marka laysku daro ayuu qofkaas nebiga iska beri yeelay mada dhahayo yacnii qofkii musiiba markay dhacdo halkan iska dharbaaxo bis iyuusan maryaha iska jeexin haddii la doono laysa minaada waa soo gela kan maryaha iska jeexjeexo oo aan qaylinin waa soo gela isaga laftirkiisa yacni mid mid mid kastaa gaarkiisa ayaa laysa minaada ay ugu taallaa ee isku jirkooda inuunan ahayn sidaasuu yidhi azayn bnu lmunayir fii xaashiyatihi calaa saxiixi albukhaari ayb waxaana adkaynaysuu yidhi ibnu xajarna riwaayada muslim oo riwaayada muslim waxay leedahay ow shaqa aljuyuuba ow dacaa yanii laysa minaa man laqama alkhuduuda ow shaqa aljuyuuba ow dacaa bidacwa aljaahiliya midkii la yeelaaba marka waa dembi ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya arrintan inay kabiira min alkabaa'ir ay tahay dembi weyn maxaa yeele haddaynan dembi weyn aysan ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam iskama beri yeeleen qofkaas waxa uu nebigu leeyahay qofkaa nagama mid aha annaga wax weyn buu sameeyo dembi weyn ayuu la yimi laysa minaadaan marka dadka qaar waxay ku fasiraan culammada qaarkood dariiqadeenna kuma taagna waay saas marka gaal waayo ma laga wadan qofka isagoo waxaan sameeyey ayuu haddana diintii ka baxaynin oo uu diintii ku jiraa macnaheedu marka laysa minaada waxay noqonaysaa dariiqii muslimiinta kuma taagna qofkan camalkii muslimiinta ma hayo camalka muslimiinta hadduu khilaafana de dembi buu ku jiraan ayb qaar baa marka iyagu laakiin tafsiir salafku ay diidi jireenaa jiray oo ay leeyihiin bacdi innaas laysa minaa laysa milanaa laysa milanaa in lagu fasiro waa diidi jireen salafka maxaa yeelay intaan haddii uunan samaynin rasuulkii asxaabta miyuu la mid noqo lahay awalba maya waa laysa minaa haddii lagu fasiro ninka dhabanka iska garaaco oo jeebabka jeexjeexo annagoo kale ma ah rasuulku markuu leeyahay de haddii xataa uusan yeelin ma nebigoo kaleu noqon lahaa qofka ma noqdeen marka tafsiir waxaa weeyaan tafsiir murji'a waaye kaas imaam axmed iyo salafka qaarkood saasay dhihi jireen marka laysa milanaa laguma fasiraayo laakiin dariiqii muslimiinta kuma taagna saas waa macnihiisu ayb qaar a'immada ka midana waxay dhihi jireen amiruuha kamaa jaa'a nacam imaam axmed waa laga haaya iyada xataa axaadiidta sidaanoo kale waciidka uu ku jiro sideeda ha loo dhaafan yaan la sii baarbaarin oo la gelgeli si qofka qalbigiisu si fiican ay ugu taabato ayb oo marka waxaa dareemay marka amiruuha kamaa jaa-ad marka la leeyahay ee sida axaadiidta sifaadkoo kale waayo macnahaas ka muuqdo unbis ha layskaga taagnaado wax ta'wiil kale yaan loo sii bixbixin dabcan iyadoo la ictiqaadinayo qofkii waxaan sameeyo gaal inuunan ku noqonaynin meesha maxaa yeele kabiiradu iyada qofku markuu xalaashado unbuu gaal noqdaa haddii aanu xalaashanin dembigana bidaatihi kufri uusan u ahayn ma lagu gaaloobayo laakiin dembigii sidiisa gaalnimo oo ah isagu xalaalsiga looma baahna kaas baabu rihaa'i الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam sacda bna khawla baabu bayaani rihaa'i الnabiyi sal l salam nebiga ka xanuunsigiisii oo ka xanuunsaday umuruwooshadii uu u muruwooday sacda bna khawla ninkii la dhihi jiray sacd ibnu khawla marka waxuu aha nin muhaajiriintii hore ka mid ahayo xataa beder ka qayb galay oo markii dambe maka ku dhintay wuxuu marka nebiga uga calool xumooday oo uu yacnii uga xanuunsaday oo ugu murugoona waxay ahayd qof muhaajir ah maka inuu ku dhintaa ma waxay ahayd yacnii wax muhaajiriinta laga reebay inay yacnii waxaan ujeedaa ay ku nagaadaan ooy maka saddex maalmood ka badan ay degganaadaan beledkii ay ka hijroodeen oo nebiga iyagoo raacayo ay uga tageen maadaama uu yahay waa laga xarimay inay maka ku nagaadaan marka ninkan saxaabiga isagu dhimashadiisu meeshay ku timid halkaasuu ku dhintay marka kaanahu rasuulka inuu arrintaa uga uunan la jeclayn oo uu la jeclaan lahaa in sidii dadkii kaloo kale madiine iyo meelaha marka uu ku dhintay ritaa'a marka ritaa marka waxaa la yidhaahdaa sidiisa asal ahaanta qofka meydkee dhintay ammaanta la ammaanaa la yidhaha gabayada carabta ee qof dhintay lagu ammaano ritaa'a la yidhaha laakiin hadda ammaan maaha wax laga hadlayo waa tawajuc ka xanuunsi a ka xanuunsi weeyaan qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akhbaranaa maaliku can ibni shihaab can caamir ibni sacdi bni abi waqaas can abiihi radia allaahu canhu qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa yacuudunii inuu isoo booqanayo caama xajati alwadaac sanadkii xajati alwadaaca min wajacin xanuun dartii ayuu igu soo booqanayey ishtadda bii igu darnaaday faqultu waxaan idhi innii qad balaqa innii aniga qad balaqa bii waxaa gaaray oo i gaaray min alwajaci xanuunka dartiisa yacni maa taraa waxaan aad arkayso saasa u qarsoon xanuunka xaggiisa waxaa iga soo gaaray waxaan aad u jeedid wa ana aniguna duu maalin baan ahay maal mid u saaxiiba walaa yarisunii mana i dhaxlayo ila bnatun hal gabar unbaa i dhaxlayso yacnii wuxuu ka wadaa ila bnatun hal gabar oo asxaabulfuruud gabar baa iga dhaxlayso ka wada ee gabadha iyada maahan maalkao dhan inay qaadanayso ninku hadduu dhinto hal gabar keliya uu ka tago gabadhu maalkao dhan ma qaadanaysa nis unbay qaadaneen wixii soo harana marka faliowlaa rajulin dakarin ayaa qaadanaya yacnii dadka qaraabada casabada ninka casabadiisa ninka ugu dhow ayaa inta kale marka casab ahaan u qaato marka wuxuu ka wadaa walaa yarifunii ima dhaxlayo min asxaabiilfuruudi xaal uu ka mid yahay qofkaasi ila bnatun hal gabar maane cid kale ima dhexlayso ee afa atasadaqu ma sadaqaysanayaa biulueey maali maalkayga saddex marka loo qaybiya labo qaala laa buu yidhi maya faqultu waxaan idhi bishatri nus ma sadaqaystaa faqaala laa buu yidhi maya uma qaala waxa uu yidhi auluثu uluna ma ikaafinayaayo ma igu filan yahay ayb wاulثu kabiirun ayb faqaala laa buu yidhi uma qaala markaasu wuxuu yidhi aلثuluثu wاثuluثu kabiirun ow kaiirun ayb marka aulutana waa la dabdiyey ulu sadaqayso inay tahay ama aلثuluثu yakfiika ulufku waa kugu filan yahay wauluu kabiirun ulufna waa wen yahay ow kaiirun meeshan baa marka waxaa laga qaatay qofka markuu dardaarmaayo uluf buu xaqu leeyahay inuu ka yareeyaa laakiin fiican oo ibnu cabaas waatii uu yidhi waxaan jeclaystay inay dadka ulufka hoos ay uga sii degaan maadaama nebigu uu yidhi auluu kaiirun wauluu kabiir innaka adiga an tadara inaad ka tegtid ood dhaafto waratataka dadka ku dhaxlaya akhniyaa'a iyagoo wax haysto yaa khayrun khayr badan min an tadarahum inaad ka tagto caalatan iyagoo fuqara ah yatakafafuuna annaasa dadka wax weydiisanayaan wa innaka adiga lan tunfiqa ma bixinaysid nafaqatan nafaqo nafaqada oo tabtaqii bihaa aad doonaysid ood ula jeedid wajhallaahi ilaahay wejigiisa aad ku doonaysid ilaa ujirta bihaa waa lagaa ajarseynayaa xataa maa tajcalu xataa maa ay xata aladii maa biismi mawsuul xataa maa ay xata aladii kii xataa tajcalu aada yeelaysid fii fimra'atika naagtaada afkeeda yani naagtaada biilka aada siinaysa faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ukhallafu ma la i reebayaa oo ma la idibdhigayaa bacda asxaabii asxaabtayda ka gadaale oo markay dadkaygii tagaan oo ay madiine ku laabtaan aniga ma halkan baa laygu reebayaa qaala waxauu yidhi innaka adiga lan tukhallafa lagu reebi maayo fatacmala markaa aad samayso camalan camal camalka oo saalixan suuban ila sdadta bihi waad kororsanaysaa darajatan darajo iyo rifcatan sarrayn uma waxa uu yidhi markaa kadib lacallaka waxaad mudan tahay oo dhici karto an tukhallafa in dib laguu dhigo ood noolaato yacni muddo xataa yantafica bika ilaa ay kugu intifaacsadaan aqwaamun dad wa yudarra bika lagugu dhiba adiga aakharuuna kuwo kale yani nebigu marka wuxuu leey waxaad dhici kartoo laga yaabaa inaad muddo sii noolaatood joogto dad ay kugu intifaacsadaan kuwana ay kugu dhiboodaanoo adiga lagugu dhibo iyaga ood adiga u noqoto yacnii qofkii markaa kibirkoodii iyo baadilkooda jebin lahaa oosan dullay lahay ayb marka nebiga calam min aclaami nubuwa ayaa xadiidkan ku jiro sacad wakhti badan buu noolaa ilaa wuxuu ahaa tobankii jannada loogu bishaareeyey casharada ninka ugu dambeeyey buu ahaa ee dhinto sacd ibnu abi waqaas waxyaabihii badnaa iyo wuxuu soo gaaray fitankii iyo wax badan buu soo gaaray allaahu marka sidanna waa dhacday oo dadna muslimiintiina waa ku intifaaceen cilmigiisa jihaadkiisa yacnii caqligiisa waa lagu intifaacay ilaa dhulkan ciraaq oo dhan cumar isagoo u dhiibay oo madax uga ahaa furtayna dadkii gacmahooda ku furay u ahaa maamuli jirayna marka dadna way ku dhibtoodeenoo furs ayaa ku dhibtootay oo mushrikiin ahaayeen muslimiintiina marka way ku intifaaceen allaahumma yaa allaahu allow amdi tebi oo socodsii liasxaabii asxaabtayda hijratahum ilaahu hijradooda u tebiyo u socodsii walaa taruddahum ha celinin calaa acqaabihim ciribtoodii ha u celinin laakin ilbaa'isu midka yacnii nasiib darsaday sacdu bnu khawlata weeyaan sacd bnu qawla ayb yartii lahu rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam hadalkan sacad baa dhahaya yartii lahu waxaa u calool xumoonayo oo yacnii u xanuunsanayo rasuulullaahi sal l l slam rasuulkii muxuu ugu xanuunsanayaana an maata lian maata inuu ku dhintay darteed bimakata uu ku dhintay yacnii inuu maka ku dhintay daraaddeed baa nebigu uu uga ugu markaa tawajuc iyo ka xanuunsi uu u dareemay maxalushaahidka marka waa intaan qofkii dhintay in markaa loo calool xumoon karo oo taas aynan dembi ahayn dhibna lahayn ayb yacnii qofkaan alla saas muxuu u ahaan waayey sidaas muxuu u heli waayey oo kale in isaga loo danqado taas weeyaan marka taasna inay bannaan tahay ayb yacnii marka wuxuu leeyahay halkan wayumkinu an yakuuna muraadu اlbukhaariyi hada bicaynihi kaأnnahu yaquulu maa waqaca min الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama fahuwa min aلtaxasun wuxuu nebiga ka dhacay waa murug wاtawajuc xanuunsi wahuwa mubaaxun waana bannaan yahay saas inuu dhaho rabaa bukhaari marka ayb ayb waxay marka shuraaxda qaarkood ay leeyihiin riwaayaatna ay faa'iideynayaanba waafaada abu daawuud aطayaalisi fii riwaayatihi lihada اlxadiidi can ibraahima bni sacdi can الzuhriyi ana alqaa'ila yarfii lahu ilaa aakhirihi huwa الzuhriyu riwaayadaa marka waxay leedahay qofka dhahaya yarfii lahudaas dambe waa zuhri wa yu-ayiduhu ana haashima bna haashim وسعد بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد فلم يذكر ذلك فيه وكذا في رواية عائشة بنت, بنت سعد عن أبيها كما سيأتي مرك هذا كان ضم يرقي زهر إنه ليه حجنا يا ابن حجر طيب باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة باب بيان ما في عدينتي سيب أبابها ينهى للريبة عن الحلق حيرشو cinda almusiibati musiibada agteeda qofka markay musiiba ku dhacdo timihii inuu iska xeero reebidda la reebaayo yacnii murug darteed iyo timihii wuxuu isaga xeerayaa marka baroordiiq iyo wax lamidoo kale u yeelaya wa qaala alxakamu bnu muusaa wa huwa alqanqariyu qaala xadaanaa yaxya bnu xamza can cabdiraxmaan bni jaabirin ana alqaasima bna mukhaymrata xadaahu qaal xadaanii abu burdata bnu abi muusa radia allahu canhu qaal wajaca abuu muusa abuu muusa alashcari ayaa xanuunsaday wajacan xanuun fagushiya calayhi waa la miir daboolay wa ra'suhu madaxiisuna fii xajri imra'atin haweeney dhabkeed uu yahay min ahlihi ehelkiisa ka mida yacnii qoyskiisa haween ka mida ayaa madaxii marka dhabteeda uu u saarnaa falam yastadic ma awoodin an yarudda calayhaa inuu celiyo shay-an inuu wax ku radiyo yacni waxbaa ku jira oo naagihii baa qayliyeen qaarkood markaa ma uunan awoodin inuu radiyo marka wax ku radiyo falamaa afaaqa markuu soo miirsaday qaala waxa uu yidhi ana barii'un ana anigu barii'un mid beri oo ka fog baan ahay minman axad xaggiisa bari'a minhu rasuulu llahi sal l salam qof nebigu ka beri noqday anna beri baan ka ahay yacnii jacaylka rasuulka waxaa ka mida qofkii uu jeclaado inaad jeclaato qofkuu ka beri noqdana aad ka beri noqoto wa min calaamaati xubbi illaahi xubbi alcabdi lirabbihi calaamadda addoonku inuu rabbigii jecel yahay calaamadaheeda waxaa ka mida qofkuu ilaahay jeclaado inaad jeclaato qofkuu nacno inaad nacdo walidaalika marka mas'alatu alxubbi waalbugdi la leeyahay waa mas'alo towxiidka u noqonayso meesha laga wado meeshaas oo laa ilaha illa allahu bay u noqonaysaayo alla ciddou min jacaylka alla waxaa ka mida isaga ciddou jecel yahay in la jeclaabo ciddou nacana la naco jacaylka allay ka mid tahay haddii kale been waayo habeen iyo maalin qof ilaahay uu necab yahay haddaa adigiina ku faraxsan tahay ood jeceshahay maalan de ilaahay adig muxuu kuu markaa ma kuu caroonayaa mase waa ku jeclaanayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu kuu caroonayaa adiga hadda qofkaad yacni qofka adiga hadda aad necab aada necab tahay oo aad cadowga u aragto ilmahaagu markay jecel yihiin waa dhibsanaysaa ayb oo jacaylka iyo nacaybka inay kugu raacaan aad jeceshahay ilmahaaga marka allah subxaana wa tacaala ad ciddii uu jeclaado in la jeclaado ciddou nacana lana sida markaa wuxuu leeyahy saxaabigani beri baan ka ahay ciddii rasuulka uu beri ka noqday ina rasuula اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam rasuulka beri'a wuxuu ka beri noqday min asaaliqati ayuu ka beri noqday midda qaylinayso wاlxaaliqati midda xiirayso washaaqati midda googoynaysa maradeeda jeexjeexayso asaaliqa waa midda marka qaylinayso carab dhaba carab dhabashada samaynayso oo musiibada markay dhacdo carab dhabanayso xaaliqadana waxaa weeyaan midda isxiirayso musiibada darteed meesha hadda maxalu shaahidkiisana hadda meesha wey washaaqatina midda marada jeexjeexaysa wey ayb ayb xadiid kale wuxuu ahaa ana barii'un miman xalaqa wa salaqa wa kharaqa ayb tintiisa xiiro codkiisa ku carab dhabo oo qayliyo marada jeexjeexo tarjamadii xadiidku marka waa ismudaabaqaynaya baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laysa minaa nagama mid ah man daraba alkhuduud daaminka qofka iska garaaca qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabduraxmaan qaala xadaanaa sufyaan can ilacmash can cabdillaahi bni murata can masruuqin can cabdillaahi radia allahu canhu can اnabiy sal l slama qaal laysa mina man daraba alkhuduuda washaqa aljuyuuba wadacaa bidacwa aljaahiliya waa soo marnay xadiidkan oo kale baabu maa yunhaa baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yunhaa la reebayo oo min alweyli halaag wacasho ah wa dacwa aljaahiliyati jaahiliyada dacwadeeda ah cinda almusiibati musiibada agteeda qofka inuu weyl iyo halaag u yeerto waa waraydi jaahiliyada uu la imaado musiibada agteeda iska reebidda layska reebay qala xadaana cumar bnu xafsin qaala xadaana abi qaala xadaana alacmash can cabdillaahi bni mura can masruuqin can cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sal l salam laysa mina nagama mid ah man daraba alkhuduuda washaqa aljuyuuba wadacaa bidacwa aljaahiliya marka waxyaabahan oo dhan waa niyaaxo waay niyaaxaduna waxay koobsanaysaa ooyin iyo ficil ama ooyin iyo qowl carabka xadiid waxaa noo imaan doona rasuulka sal ll slam uu leeyahay ilaahay indhaha iimadooda kuma cadaaba dadka laakiin ilaahay kanuu ku cadaaba carabkuu soo bixiyey nebiga sal l slam marka musiiba markay dhacdo carabka qofka inuu ilaaliyo isla markaasna uu iska ilaaliyo qaylada ficilkana inuu iska ilaaliyo afcaasha tusayso yacni baroor baroor diiqda tusayso inuu iska dheerayo dadku markadabcan soomaalidu marka meelo fara badan waa yani waa ka jireen dad waxaad arkaysaa yacni ooyinta ama baroor diiqdoo kale ama dad u soo kiraysto ama waxaa jiri karaan sida carabta dhaqankooda uu yahay ama waxaa jiraan dadku inay iskugu ay ku xisaabtamaan hebela iga dhintay heblaayi iima soo ooynin aniga uma ooynaaye meelahan koonfurta aaday uga jirtaa weliba qofkuna waxaa weeyaan murug xataa ma hayso waa uun iska isyaalayaal camal waxaad arkaysaa iyagoo iska sheekaysanayo iska qosqoslaayo gurigii musiibada markay soo gaaraan hal mar unbay qaylinayaan ay carab dhabanayaan ayb taasoo kale marka waa mid xadiidku uu ka hadlaayo iyo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man jalasa qofkii fadhiistay cinda almusiibati musiibada agteeda qofkii fadhiisto yucrafu fiihi alxusnu murugta laga garanayo yucrafu alxusnu murugtii markaa la garanayo fiihi isaga ko dhexdiisa laga fahmayo yacnii taa dhib ma leedahay qofkii dad baa ka dhintay gurigibuu iska fadhiistay murug ayaa laga dareemayaa taas ma dhib bay leedahay dhib ma lahan taas qalbiga inuu murugoonaayo iyo qofkii gurigiisa inuu fadhiyo murug ay gasho maahan ilaahay wuxuu dadka ku ciqaabayo laakiin midda darani waxa ay tahay ficil iyo qowl ayb qaala xadaanaa moxamed bnu lmusanna wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa cabdulwahaab ayb huwa bnu cabdilmajiid athaqafi qaala samictu yaxyaa qaala ahbaratnii camratu qaalat samictu caaishata radia allaahu canha caaishaan maqlay qaalad iyadoo markaa ay tiri lammaa jaءa الnabiya salى اllahu عalayh wali wasalama nebigu markuu u yimid qatlu bni xaariata zayd bnu xaarita dilkiisii wa jacfarin wa qatlu jacfarin jacfar dilkiisii wabni rawaaxata wa qatlu bni rawaaxa ibnu rawaaxa dilkiisii waa gaswatu lumaraa ama gaswatu mu'ta ayay saddexdooda iska daba dhinteen amiireyna ahayn saddexdoodaba jalasa nebigu waa fadhiistay yucrafu fiihi alxusnu iyadoo murugta laga dareemayo iyadoo murugta markaa la garanaayo dhexdiisa laga garanayo wa ana aniguna anduru aan fiirinayo min saa'iri albaabi albaabka yacni jeexjeexiisa albaabka yacni meelaha uu ka jeexjeexan yahayo qofkii laga arki karo gudaha wax ku jiro saa'iri albaab waa albaabka jeexjeexiisa albaabku hadduu alwaax yahay jeexjeexa dhaqsankaa marka ama daldaloolka jeexjeexaasi yaan waxa ay tidhi aan ka fiirinayo wa ana walxaal ana anigana anduru aan eegayo min saa'iri ilbaab albaabka jeexjeexiisa shaqi ilbaab waa bedel saa'ir ilbaabkayna tafsiir u tahay albaabkii jeexjeexiisii faataahu rajulu nin baa u yimid faqaala waxa uu yidhi ina nisaa'a jacfarin jacfar haweenkiisii yani ehelkiisii haweenkii isaga ehelka u ahaa wadakara wuxuuna sheegay bukaa'ahunna ooyintoodu sheegay fa amarahu nebigu ninkiibuu amray an yanhaahunna inuu ka reebo orodoo ka celi buu yidhi ooyinta fadahaba ninkii waa tegey uma ataahu haaniyata mar labaad buu u yimid lam yuticnahu ma aynan adeecin faqaala waxa uu yidhi inhahunna ka celi oo ka reeb faataahu haaliata mar saddexaadkiibuu u yimid ninkii nebiga qaala waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay halabnanaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waa naga adkaadeen haweenkii waa naga adkaadeen fazacamat waxay sheegatay caaisha annahu qaala inuu yidhi yani waxay sheegtay faxu fii afwaahihinna faxu shub fii afwaahihinna afkooda aturaaba ciid ku shub afkoodii ciid intaad qaadatid ku sayri faqultu waxaan idhi caaishaa dhahaysa arqama allaahu anfaka sankaaga allaha carreeyo lam tafcal ma aadan samaynin maa amaraka rasuulullahi sal ly slam wuxuu nebiga ku faray walam tatruk rasuulallahi sal ly slam nebigana kalama aadan tegin min alcanaa'i dhib kalama aadan tegin nebigu wuxuu kuu dirayna sooma qabanino wixii makaadan ma kala celinin rasuulkiina canaab iyo yacnii dhib kalama aadan teginoo maanta dhan intaad ku soo noqnoqoto rasuulka ilaahay waa diideen waa diideen waa diideen maanta dhan caaisha marka iyada sidaa dhahayso ayb tarjamada marka maxalushaahidkeeda waxaa weeyaan yucrafu fiihi jalasa yucrafu fiihi lxusni qofka haddii laga dhinto gurigiisa uu fadhiisto murugtiina laga dareemaayo wax dhibo ay leedahay marka rasuulkaas sameeyey rasuulkana wax qalad ma samaynayo ooyintan marka masaladan marka ibnu xajar wuxuu leeyahay halkan wlam yufsix اlmusanifu bixukmi hadihi اlmasأla wala alatii bacdaha xayثu tarjama man lam yudhir xusnahu cinda اlmusiibati liأnna kula minhuma qaabilu liلtarjiix ama alأwalu falikownihi min ficli الnabiy sal l slam xadiidkan hadda kan wa ficilka rasuulka wuxuu ahaa inuu fadhiistay murugtana laga dareemayey waاthaanii midka labaadoo soo socdana min taqriirihi xadiidka soo socda rasuulkaa dad baa intay sidaas yeeleen ayuu u qiray waxba oaanu dhihin wamaa yubaashiruhu bilficli arjaxu qaaliban waxa nebiga uu ficil ahaan ula baashiro ayaa raajixnimo badan sida badan wa ama haani kan labaad faliannahu ficlun faliannahu ayb ficlun ablaqu fi اsabri waasjaru lilnafsi fayurajax waa ficil marka sabarka ku haboonaansho badan naftana aada u sajrin og waa la rajaxa marka marka ficilkiisa bayaanuuljawaas in lagu xambaaro yani ayb kan kalena baabka soo socda tiyadana lagu xambaaro sida fiican siyaabahaas uu sheegay qaala xadaanaa camru bnu caliyin wahuwa alfallaas abu xafs qال xdثna mحمد بن فضyل qال xdثna cاaصم الأxول عن أنس رaضي الله عnه qاal qنت رasuuل الlahi صلى اه عل sلم nebigu wou qunuuday شhهرا bil ayuu qunuuday xiina qutila alquraa dadkii quraa'da ee culummada ahaa markii la laayey famaa ra'aytu rasuula allahi sal ly slam nebiga ma aanan arkin xasina inuu murugooday xusnan murug qaadtuu hadda ka hor ashadda minhu taas ka darnaan badan yani murug ka daran oo nebigu inuu murugooday ma aanan arkin buur toddobaatan waxaa la dilay quraa'a oo dad yacnii anfac fara badan lahay dabcan dadka yacnii dhibkooda iyo walwalkooda iyo murugtooda waxaa keenaya inta anfacooda uu la egyahay anfaca qofkana waxaa laga fiiriyaa meelaha uu daboolayo say u kala muhiimsan yihiin qofka marka diinta daboolo oo nafcigiisa diiniga uu weyn yahay qof nafcigiisa maalka uu weyn yahay saa ka fiican ayb nin maal kuusoo shaqaynayo iyo nin diin ficil ahaan iyo qowl ahaan iyo wax ku tar u leh diinka kan diinka waxu tarka u lahaa u fiican ummaddan ah ayb laakiin dadku marka misaajkooda uu qaldamo waxaa laga yaabaa kan diinka inaysan dan weynba u gelin sida dadkeenna annaga misaajka waa iska qaldameen wuxuu ku leeyahay diin iyo wadaad meel walbaa laga helaa laga dhaafay qof waxaa la rabaa wax sameeyo lacag keeno ama yacnii dad dil badan meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa qofku yacni sida uu u dhib badan yahay in loo kala fadilaba kan kalena loo maleeyo inuusan waxba tarin oo kale hal mas'ala ninaad u doonanayso diinkaagii yacni waxaa ilaahay ku caabudi lahayd haddaadan aqoonin ninka kuu sheegaayo bulshada meel weyn u joogaan aakhiraa loo socdaa annagoo dhimanayna aakhiradana iyadaa baaqi ahaansho badan iyadaa mustaqbal ah haddaad marka adduunkan yarkaa fiiriso lixdanka sano ama toddobaatanka lagu noolaanayo oo aakhiradii weynayd maslaxadeedii aad ka tagto iska ilowdo ama ay kula yaraato ama aad dhabqiso wadan kala jeclaanin saa u samaynaysa iyo si kale waa dhibaato marka adduunku hadday culumo ka dhammaato barakadii waa ka dhammaanaysaa eberow waana fasaadkiisaana bato markay culummadu ka dhammaato in allaha laa yaqbid alcilma intizaacan yanzichu min suduuri اlcibaad xataa idaa lam yabqa caalimun ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu waadalluu xadiidkii kale wuxuu aha yurfacu alcilmu cilmigaa la qaadayaa wayanzilu اljahlu jahligaa degaayo oo soo degaayo wayakfiru اlharju dilkaa badanayo isdilka riwaayo kale waxaa leedahay watadharu الzinaa fawaaxishtii zinadaa badanayso kulli waxaa sabab oo cilmigoo yaraadaa sabab marka dadkan nebigu laga dilay oo toddobaatanka qof gaarayey aaduu ugu walwalay heer wuxuu gaaray dil inuu gaaladii habaaro oo salaaddii dhexdeeda uu magacooda ku soo qaado ilaahu kuwaas iyo kuwa iyo kuwa uu yidhaahdo rasuulka calayh isalaatu wasalaam baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yudhir qofkaan muujinin xusnahu murugtiisa cinda almusiibati musiibada agteeda qofkaan wax murugaba muujinin isagoo xaalkiisu waa sidaane wa qaala muxamed bnu kacbin alquradiy waxa uu yidhi aljazacu argagaxa alqowlu sayi warka xun wadannu sayi iyo malada xun jazac iyo argagax maxaa la dhahaa hadal xun iyo mala xun yani hadalka xun marka waxaa ka mid ah de wararka qofku markii la musiibeeyo u dhahaayo oo sidii inuu qadarkii ka sheeganayo ka dacwoonayo kale ay tahay addannu sayi-na waxay tahay ani ilaahay muxuu waxaan iigu sameeyey kaannaka inaad adigii fiican tahay ilaahay oo markaa waa mala xun waay taas suuratu suuratu aali cimraan yadunuuna billaahi hayra alxaqi danna aljaahiliya waxaa ka miduu yidhi ibnulqayim qofku inuu qadarka munaasic ku noqdo la doodo oo uu yidhaahdo aniga sidaan iguma habboonayn hebel sidaas kuma habboonayn yacnii ilaahay xikmad la-aanuu wax sameeyaa waxaan waa muxuu iigu sameeyey waxyaabahaas oo dhan marka waa ka mid haddaad dadka fatashtana wuxuu yidhi ibnulqayim waxaad arkaysaa un iyagoo ilaahay malada u xumaynayo ayaad arkaysaa ilaa qof ilaahay ka badbaadiyey maaha adig isfiiri buu yidhi waxaad arkaysaa wax aa haysato waa kula yaryihiin wax ka badan baa hunqaltaagii qofka kale waxa uu haystana waxaad jeclaa lahayd in adiga haysato kaas muxuu waxaa u helay adiga maxaad kan u heshay wax unbaa qadarkii unbaa dood kaaga furan tahay sidaasuu tilmaamay isfiiri waxaad haysatay waxa kaa maqan markaad fiiriso dood unbaa ku jirtaa yaana sameeyey waxaa haysatay yaa ku siiyey allah waxa kaa maqanna yaa kaa maqnaysiiyey ilaahay intaas haddana bani aadamkii ma ku qancaayo walidaalika marka wuxuu yidhi haddii marka fain tanju tanjuu min dii cadiimatin wa ilaa famaa ikhaaluka naajiya waxaa ka badbaadaya iskaga ayb danmusaya waxaa ka mid ah ilaahay adoo diintii adoo haysto oo ku dheggan oo dadaalayo inaad aaminto inuu ilaahay kaaga daraayo oo uu dhibaato uu ilaahay kuu keenayo laajli diinta darteed hadda midda aadka u badanaysa taas waa qofkii wuxuu iska dhaadhicinayaa diintii haddaad qabsato si sideedii ugu dhaqan aa istiraahdid waa kaaga daraysaa noloshaada xumaanayso waa lagu dilayaa waa lagu dhibayaa hantidaadaa la qaadanayaa rafaad baa gelaysaa marka kaannaka waxaad moodaysaa marka waa dhici kartaa in lagugu imtixaan ay tahay laakiin inaa aaminto inuu ilaahay kaaga daraya qaladan haddii lagu imtixaanood u adkaysato koraa ilaahay ku gaarsiinaya ambiyada sidii la yeeli jiray ayb haddaa haddana aaminta ilaahay subxaana wa tacaala dadka mukhaalifiinta isaga khilaafay oo gaaladii guul joogto ah inuu siinaayo mar kasta ayagu un ay sarraynayaan oo wanaaggu uu ag yaallo haddaad rumayso iyadanada nusuu ibnulqayim saasuu leeyay zaad ilmacaadka yadunuuna billahi hayra alxaqi danna aljaahiliyati waa suuratu aali cimraanay ku timid ghaswatu uxud muslimiinta markii jabka uu ku dhacay baa aayadahaasay ku dhex jirta aayaddan aljazacu alqowlu sayiu warka xun waaye wadannu sayi iyo malada xun wa qaala yacquubu calayhi salaam nabiyullaahi yacquub waxa uu yidhi inamaa ashkuu bakii wa xusnii ila allah inamaa ashkuu waan sheeganayaa aniga bakii murugtayda daran wa xusnii iyo murugtaydaba ilallaahi baan u sheeganayaa ashkuu marka maahan waa dacwaan qabaa ma aha murug iyo dhibka i hayo dhan allah u sheeganayaa isagaan marka baryaya u gacan hoorsada qaala xadaanaa bishru bnu lxakam huwa bishru bnu lxakami bni xabiibi bni mehraan alcabdiyu الnaysaabuuriyu hiqat zaahidu faqiih akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslimu wاnnasaa'iyu qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna qaala akhbaranaa isxaaq bnu cabdillaahi bni abi طalxata anahu samica anas bna maliki radia allahu canhum yaquul ishtaka bnun inan ayaa xanuunsaday liabi طalxata ou dhalay qaala waxa uu yidhi famaata waa dhintay wiilkii yaraa wa abuu dalxata abuu dalxana khaarijun uu maqan yahay bannaanka jiro falamaa ra'at imra'atuhu xaaskiisii markay aragtay annahu qad maata cunugii inuu dhintay haya'at way diyaarisay shay-an waxbay diyaarisay ayb wa naxathu ayb haya'at shay-an waxbay diyaarisay yacni kirmaani wuxuu yidhi acadda acaaman cuntay diyaarisay ay abu dalxa u diyaarisay haya-ad shay-anna shay-antaas marka nafsaddeeda laga wado iyadiibaa marka isku diyaarisay abu dalxa oo isqurxisay oo tasayanad ibnu xajar wuxuu yihi qultu bal isawaabu ana almuraada haya-at amra sabiyi bian ghasalathu wa kafanathu labadaba ma ahan buu yidhi ee macnuhu waxay tahay wiilkaa yaree dhintay ayay dhaqday waana karfanisay sida bacdi turuq xadiidka uu ku soo arooray fahaya'at isabiya ayaa soo aroortay wa naxathu way dheeraysay dhinac fii jaanibi ilbeyti guriga dhinaciisii ayay dhigtay falamaa jaa'a abuu dalxata abuu dalxa markuu yimid qaala waxa uu yidhi kayfa algulaamu wiilkii waa sidee xaalkiisa qaalat waxay tihi qad hada'at nafsuhu nafsadiisii waa degtay waa xasishay yacnii intuunan dhimannin ka hor nafsadii waa yani hinraag iyo neefqaad iyo ayuu lahaa haddii qofka uu dhinto laakiin naftiisii baa degayso oo neefqaadki iyuu ka degay saasay ka wada wa arjuu waxaan rajaynayaana an yakuuna inuu ahaaday qad istaraaxa mid iska raaxaystay inuu noqday ayaan rajaynaya wadanna abuu dalxata abuu dalxa wuxuu u maleeyey annahaa saadiqatun inay run sheegayso ee run waaba sheegaysaa iyadee maxaa laga wadaa yani iyada run waa sheegaysaa cunugan waa degay xaalkiisu midda kalena waaba rajo oo waxay rajaynaysaa inuu istaraaxo beena kuma jiro laakiin isaga sida uu u qaatay yaanay run u ahayn qaala waxa uu yidhi fabaata marka waa wadana abuu dalxata wuxuu maleeyey annahaa saadiqatun ay binisbati ilaa maa fahimahu min kalaamiha yacnii waxa iyada warkeeda uu ka fahmay marka la fiiriyo wuxuu u qaatay inay u maleeyey inay run sheegayso wailaa fahiya saadiqatun binisbati ilaa maa araada iyadana run bay sheegaysaa marka loo fiiriyo waxay rabto iyada qaala waxauu yidhi fabaata waa baryey falamaa asbaxa markuu waa beriistay iqtasala waa qubaystay oo yacnii jimaaciyadiibuu jimaacay intuu casheeyey jimaacay ayuu qubaystay subaxdii falamaa araada markuu doonay an yakhruja inuu baxo aclamathu way ogeysiisay annahu qad maata inuu dhintay inanki fa sallaa maca anabiyi sal l slam nebiguu la tukaday uma akhbara anabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu u sheegay bimaa kaana minhaa wixii xaggeeda kaga ahaaday ayb oo yacnii ciinaankii marka inuu iyadii xagteedii ka casheeyey ou jimaacay waxyaabahaas buu u sheegay faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku waxau yidhi lacalla allaaha alla wuxuu mudan yahay xaqiiqo ku yahay an yubaarika lakumaa inuu idiin barakaynayo fii leylatikum habeenkiinna habeenkiinnan inuu ilaahay idiin barakaynayaa alla xaqiiq uu ku yahay qaala sufyaanu sufyaan waxa uu yidhi faqaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi min alansaari ka mid ah fara'aytu lahumaa waxaan u arkay tiscata awlaadin lix sagaal ilmo kulluhum dhammaantood qad qara'a alqur'aana uu akhriyey sagaalkan awlaadu sulbi maaha iyaga ma wada dhalin abuu dalxa iyo musulaym iskama dhalin yacnii sagaalkan sagaalku waxaa weeyaan kuway dhaleen iyo kuwo ka farcan mayba laysku daray oo wiilkaas markaas dhashay cabdullaahi baa loo bixiyey cabdullaahi bin abi talxa anas baa qaaday nebiga taxniig buu u sameeyey sagaal wuxuu dhalay marka quraa wada noqotay riwaayaadka qaarna toddobay sheegayeen qaaraa jamciyo waxay yidhaahdaan toddoba si fiican bay qur-aanka dhan u akhriyeen saddexda kalena qur-aanka waa akhriyeen laakiin sida toddobada kale ma aynan ahayn saana waa loo waa la yidhaahdaa marka kulluhum qad qara'a alqur'aan qofkaa qur-aanka waa akhriyey curfiga selafka waxaa waaye qur'aankii lafdan wa macnan waa fahamsan yahay waay annaga curfigeennoo kale maaha qur-aanku iska xafiday bis ma aha inkastoo qur-aankoo la xafidaa la akhriyaa iyadoo ay khayr fara badan ay tahay haddana laakiin qur-aankii markii la akhriyo macnihiisana la fahmo lagu dhaqmo saasay iyagu ka wadaan marka dad barakaysan baa ilaahay ka soo bixiya marka tarjamadii xadiidka xaggee iska waafaqayaan umu sulaym cunugeedii baa ka dhintay murug ma muujinin bal qof murugaysan maba iska dhiginba horena waxaan u soo marnay rasuulku inuu fadhiistay murugna ay ka muuqanaysay waa midii marka uu lahaa ibnu xajar tan rasuulka waxaa lagu xambaarayaa murug in loo fadhiisan karo inay bannaanta middaanna waxaa lagu xambaarayaa marka inay yacnii ay fiican tahay aada u fiican tahay taas kalena marka nebigu dadku wuxuu tusaayay inay bannaantahay sida in layidhahdo marka ilaahayda niyadooda ilmo maxaa laga rabaa qofka ilmo ilmo wuxuu u rabaa waxay tahay inay anfacaan oo diin iyo siyaabo badan ku anfacaan cunugoodii bay waayeen markay waayeen ilaahay markuu ku arkay niyad saadiqa ah wuxuu ugu bedelay wax aad u badan oo khayr badan sabarkii marka ay sabreen waa anfacay sagaal ilaahay wuxuu siiyey marka qur-aankii akhrisa baabu sabri cinda sadmati اluulaa baabu bayaani sabri baabu bayaani ana fadla sabri ama ana sabra sabarkuba cinda sadmati اluulaa musiibada horaanteeda agteeda inuu ahaaday sabarku musiibada horaanteeda waa mar allaala markay musiibada dhacdo ayaa sabarka la fiido wa qaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxa uu yidhi nicma alcidlaan ayb nicma alcidlaani wa nicma alcilaawatu nicma waxaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday alcidlaani labada marka dhinacyada jirto oo yacni rarkii inuu dheelitiran uu ku dhaco ka dheelitirka baabi'iyo oo yacni isku dheelitiro rarka wa nicma alcilaawatu wa nicma waxaa nicmo lahaada alcilaawatu kan koreeyo oo kor laga saaro ayb alcidlaan iyo alcilaawa wuxuu leeyahay ayb bikasri اlmuhmalati ay ilmihlaani yacni ratiga marka la raraya labadiisa dhinac waa la isla ekeeyaa culayska waa loo ekeeyaa cidlaan waayo labadaas marka waa isla egyihiin geesaha ayb korka gurada korena waxaa laga saarana cilaawaa la yidhahda maa yucallaqu cala albaciiri bacda tamaami alximli culayska markuu dhammaystirmo la raro wax kor loo saaro ayaa la yidhaahdaa cumar marka wuxuu ka wadaa aayadduu marka rabaa laba shay oo isla eg isgarab yaallo iyo mid kafsi fiican iskor saaran aladiina idaa asaabathum musiibatun aladiina kuwa idaa asaabathum hadday ku dhacdo musiibatun musiibo ay asiibto qaaluu dhahayaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ulaa'ika kuwaadaas calayhim korkooda salawaatun naxariisyaala ayaa min rabbihim naxariisyaalahoo xagga rabbigood ka ahaanayaan iyo waraxmatun naxariis salawaat iyo raxma waa midlaan wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu almuhtaduuna kuwa hanuunsanba waay hanuunkiina kii kor saarnaayaan oo kala wa salawaatun iyo waraxmatun waa laba isla eg wa ulaa'ika hum almuhtaduunana waa korkoodo waqowlihi tacaala wabaabu macnaa qowlihi tacaala wastaciinuu bisabri sabar kaalmaysta iyo wasalaati salaad wa inahaa iyadu salaada lakabiiratun weeyaan mid weyn ilaa cala alkhaashiciina maahane kuwa khaashiciinta korkooda un maahane yaani ku weynaynoo iyagu ay waa ka soo baxayaan waa gudanayaan ayb meeshaa marka aayaddan wuxuu u keenay wa qowluhu wainahaa qiila ayb ufrida asalaatu salaaddii baa la keli yeelay gaar loo sheegay lianna almuraada bisabri asowm wa huwa min aturuuki sowmku wuxuu ka mid yahay waxyaaba ayaa laga tagaa ayb aw isabr cinda almeyit can ilmeyiti laga sabro yaa loo keenay isaga ayb meyidka in laga sabro wsalaatu salaadana afcaalu wa aqwaalu waa afcaali aqwaal falidaalika faqulat calaa gayri اlkhaashiciin salaada afcaal iyo aqwaal waa turuuk maaha wax laga tegaa keliya maaha waa afcaal iyo aqwaal sidaa darteeda way ku cuslaatay marka laga reebo dadka khaashiciinta wa min asraarihaa salaada asraarteeda waxaa ka mida buu yidhi annahaa tuciinu calaa sabri qofka sabarkay ku kaalmaysaa limaa fiiha waxa ku suganoo min addikri waadducaa'i waalkhuduuci ah wa kulluhaa dhammaanteedna tudaaddu u fiirso waxay ka horjeedaa xubbu riyaasati wa kulluhaa tudaaddu xubba riyaasati way ka hor imaanaysaa oo ay ka horjeedaa ri'aasada jacaylkeeda ayb wa cadama alinqiyaadi iyo hoggaansan la'aan lil awaamiri wannawaahi loo hoggaansan yacni wuxuu leey salaadda waxaa ku jira dikri iyo khushuuc iyo alloo laysku dulleeyo iyo ducaa ku jirto intaasoo dhanna waxay ka soo horjeedaan qofku inuu ri'aasa jacayl iyo in aanu qofku hoggaansamin awaamirta iyo nawaayida aanu u hoggaansamin bay ka soo horjeedaa saa darteed marka qofka salaadda markuu tukado sabarkii waa ku sii dhow yahay wa kaana almusanifa araada biiraadi haadihi alaaya musanifka marka waxaaba laga yaabaa aayaddan aroorinteeda inuu u keenay maa jaa'a can ibni cabaas ibni cabaas wuxuu ka yimid annahu nuciya ilayhi akhuuhu quham ibnu cabaas walaalkii quham ayaa geeridiisa loo soo sheegay wahuwa fii safarin isagoo safar ku jiro fastarjaca waa inaa lilaahaysday uma tanaxaa cani ariiqi waddadow ka leexday fa anaaqa hashiisii wuu tu'iyey fa sallaa ragcatayni laba ragcuu tukaday ataala fiihima aljuluusa fadhiga uu ku dheereeyey uma qaama waa istaagay wahuwa yaquulu isagoo dhahayo wastaciinuu bisabri wasalaa alaaya macnaha loo keenay meeshaan waxay tahay ibnu cabaas walaalkaabaa dhintay markii loo sheegay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waa leexday laba ragcun tukada akhrajahu abariyu fii tafsiirihi biisnaadin xasan wa can xudayfata qaal kaana rasuulu lahi sal l slam idaa xasabahu amrun sallaa nebigu wuxuu aha haddii arrin uu murjiyo ama yacnii uu soo asiibo waa tukanaya akhrajahu abu daawuud biisnaadin xasan qaala atabariyu asabru mancu nafsi ayb can maxaabihaa wa kafihaa can hawaaha nafta oo laga celiyo waxay jeceshahay laga reeba hawadeeda ayb baabu qowliayb qال xdثna محمد بن بشhاaر qال xdثna غندr qال xdثna شhuعبة عن ثاaبت qال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى اه عل وسلم qال asabru sabarka cinda sadmati اluulaa musiibada hore horaanteeda agteedu ahaaday yani waxaa laga wadaa sabarku goormow fadligiisu iyo wanaaggiisii iyo goormow soo baxayaana mar allaala marka musiibada koow ay ku tahay laakiin haddaad acbaar inta qayliso qayliso qayliso markii dambe danaa isaga sabraysaa xayawaanka iyo bani aadamka waxa udhaxeeya waxay tahay xayawaankuba waa iska sabraa marka dambe marka xayawaanku ilmaha ka dhintaan ama wax ku dhacaan waa qayliyaa halkaa waa ordaa marba argagax baa ka muuqdo waxyarka bacdina waa caadigiisu isaga soo noqdayo waa iloobi bani aadamka isagu laaka waa mukallaf waxaa la rabaa inuusa iswaalin markay musiibada ku dhacdo musiibadaas marka qalbigii inuu murugoodo indhihii ilmeeyaan waa loo ogol yahay laakiin intaas wixii ka baxsan inuu isxukumaa la rabaa asabru cinda sadmati luula marka saas baabu qowli nabiyi sal اllahu alayh ali wasalam nebiga qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay ama caddayntiisii innaa anagu lamaxsuunuuna kuwa murugoonayana bika adiga kuu murugoonaya ibraahiim haddaad tahay wa qaala ibnu cumar radia allaahu canhuma ibnu cumar waxauu yidhi can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama tadmacu alcaynu isha way ilmaynaysaa wayaxsanu alqalbu qalbiguna waa murugaya isha waa ilmaynaysaa qalbigana wuu murugaa taas marka waa inaynan dhib lahayn qaala xadaana alxasan bnu cabdilcasiiz wa huwa aljarwiy wahuwa aljarawiy mansuubun ilaa jarwa ayaa loo nisbeeyey qaryatu min qura tinniis weeyaan aabbihiisa amiir ka ahaan jiray meeshaas qaryadaas fatasahada alxasan wiilkii marka xasan waxaas waa ka zaahiday marka waa ka tegey waa nacay walam ya'kud min tarikati abiihi shay-an dhaxalkii aabbihii uu ka tegay waxba kama qaadanin waa iskaga tegay wa kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray innahu nadiiru qaaruun fi lmaal xagga maalka waxaa la yidhaha abihi maalkuu ka tegey maalkii qaaruun ka tegay oo kale iyou ahaay baa lyni nin qaaruun maal xagga maalka looga shabihi jiray waa maalbadnida maca daalika marka wiilkii waa iska dhaafay waxa soomaali waa isaga tegey waalxasanu almadkuuru min dabaqati albukhaariyi xasankan bukhaari iyo asaga isku dabaqa wamaata bacdahu bisanatin weliba bukhaari iyo asaga asagaa dembeeyey bukhaari laba boqol konton iyo lixdii buu dhintay isagana konton iyo toddobadii buu dhintay kan sheekh walaysa lahu cindahu siwa hada alxadiidi wa xadiidayni aakharayn fi tafsiir halkan xadiid iyo laba kaloo kitaabu tafsiir ku imaanaysuu ku leeyahay bukhaari qaala xadaanaa yaxya bnu xasaan huwa tinniisiyu yaxya bnu xasaankan adrakahu lbukhaariyu bukhaari waa soo gaaray isaga xataa walam yalqahu laakiin lama kulmin liannahu maata qabla an yadkhula misra bukhaari masr intuunan gelin ayuu dhintay waqad rawaa canhu shaaficiy ninkan marka yaxya bnu xasaan waxaa wax ka wariyey oo axaadiid ka qaatay imaamu shaafici maca jalaalatihi weliba shaafici weynaantiisa lala qabo shaafici oo isaga ka weyn ayaa wax ka qaatay wamaata qablahu bimuddatin shaafici baana isaga hortii muddo dhintay kanaa dembeeyey oo yacnii yaxya bnu xasaan fawaqaca lilxasani nadiiru maa waqaca lishaykhihi min riwaayati imaamin cadiimi sha'ni canhu uma yamuutu qablahu yacnii wuxuu leeyahay xasanu bnu cabdilcasiis iyo bukhaari siday isku yihiin yaxya bnu xasaan iyo shaaficiya isu keenay oo mid walbaa marka kan kale qof weyn baa bukhaari iyo xasan bukhaari baa weyn marka la fiiriyo dhimashadana ku horreeyey qadarkana ku weyn haddana waxuu ka qaatay ninka kale iyo shaaficina shaafici baa qadarka ku weyn wakhti ahaanna hor dhintay haddana shaafici baa wax ka qaatay qaala xadaanaa qurayshun quraysh bnu xayaan alcijli ayb abu bakr iqat akraja xadiidahu albukhaariyu abu daawuud huwa bnu xayaan can haabitin can anas bni malikin radia allaahu canhu qaal dakhalnaa maca rasuuli illahi sal l slam nebigaan u galnay calaa abi ayb rasuulka inagoo la jirno calaa abi sayf ayaan u galnay abuu sayf abuu sayfkii calaa abi sayf alqayn yacnii birta tumi jiray alqayn waxaa la yidhaha qofka xadaadka ah ee birta garaace birta tumo oo isaga marka yacnii dhalaalinteeda iyo farsamadeeda iyo wax ka samaynteeda iyo waxyaabahaas marka yaqaano ayb calaa abi sayfin ilqayn waa binuun wa kaana wuxuu ahaa abuu sayfkaanina di'ran mid nuujiyey liibraahiim di'riga asalka naagtaa la yidhaha naagta cunuga nuujinayso aynan dhalin naagta cunuga aysan dhalin nuujinaysa ayaa di'ri la yidhaahdaa iyadii marka maadaama ninkii iyada qabay marka ee caanaha sababta u ahaa yaa isagana majaaz ahaan di'ri loo yidhi macnuu marka sidaas weyn af soomaaliya kulli annaga ma lahanaan filan maxaa yeele nuujintaas tirada badan ma sidig xoolaha layska isticmaala ayb wa kaana di'ran liibraahiima calayhi asalaam ibraahim marka wuxuu ka wadaa nebigu wiilkiisii maarye ay dhashay ayuu di'ri u ahaayo naagtiisaa nuujinaysa ibraahim ayb magacaasaa marka lagu sheegay qaala ciyaad meesha calaa abi sayf feeri shara qaala ciyaadun huwa albaraau bnu aws magaciisa albaraau bnu awsaa la yidhaha wa ummu sayf zawjatuhuna hiya ummu burda ayaa leeha wasmuhaa khawlatu bint lmundir qultu ayb jamaca bidalika bayna maa waqaca fi hada alxadiidi asaxiix wa bayna qowli lwaaqidiyi fima rawaahu bnu sacdin fi طabaqaati canhu can yacquuba bni abi sacsaca can cabdillaahi bni abi sacsacata qaal lamaa wulida lahu ibraahiim markii nebi ibraahim loo dhalay tanaafasat fiihi nisa nisaau lansaar ayaa ku tartamay ayatuhunna turdicuhu midda nuujinayso fadafacahu rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu u dhiibay ilaa ummi burda bint lmundir ibni zayd ibni labiid min bani cadiy bni najaar wa zawjuhana albaraau bnu aws ayaa la dhihi jiray ibnu khaalid ibni ljacd min bani cadiy bni najaar isagana aydan fakaanat turdicuhu wa kaana rasuulu lahi sal l slam yaatiihi fii bani najaar xaafaddaas ugu imaan jir intahaa wamaa jamaca bihi gayru mustabcadin waxa uu isku jamciyey naagta magaceeda iyo ninka magaciisa iyo riwaayadaanu abuu sayf ku soo aroortay iyana hayru mustabcad waaye buu yidhi ilaa annahu lam yaأti can axadi min ala'imati altasriixu biana albara'a bna ws yuknaa abaa sayf in lagu kunyeeyo walaa ana abaa sayf yusamaa in lagu magacaabo albara'a bna aws yani kunyadii iyo magacii layslama helinoo ka wadaa alqaynna waa alxadaad ayb wayulaqu calaa kulli saanicinna marmar waa lagu idlaaqa qof kastoo farsamo yaqaan ah ayb ninkaa marka wuxuu yidhi uma nebiga inagoo la soconaan usoo galnay marka ninkaa fa akhada rasuulu llahi sal slam nebigu wuxuu qabtay ibraahiim ibraahiima ibraahiim buu qabtay faqabalahu waa dhunkaday wa shamahu waa urursaday marka ilmaha in la dhunkan karo la carafsan karo oo yacnii yaa laga qaadan karaa ayb uma dakhalnaa calayhi waanu u galnay bacda daalika markaa kadib baan haddana u galnay mar kale wa ibraahiimu ibraahiim oo yajuudu binafsihi nafsadiisa bixinayo yani ibraahim oo sii dhimanayo naftii bixinayo fajacalat caynaa rasuuli llahi sal l slam nabiga labadiisa inood waxay gudagaleen tadrifaani inay shubmaayaan daadanaan ay ilmaynayaan meeshanna meeshanna waxaa laga qaadanayaa qofka ilmaha xanuunkooda iyo dhibkooda iyo inuu marka murug darteed uu la ogi karo wax dhibay leedahay male labadaas dhaqanba dadka baadiyaha badanaa qaalibkama ahan waxaa laga yaaba qofka weynoo qof weynoo oynaya hadday arkaan muxuu la oynaa inay yidhaahdaan dhaqanka soomaaligana kaasaa qaalibka ah qof weyn oo ilmihii marka cambaarayo dhunkanayo yacni waa lala yaabayaa iyada laftirkeeda baadiyaha iyo meelahaas waa dad marka dhaqanka mar walba acraabta qaalib laga ah aqracu bnu xaabis nebigoo dhunkanaa xasan markuu arkay waa kii yidhi inna lii casharatan tobanaan leeyahay buu yidhi weligeyna ma dhunkaninu yidhi midna kama dhunkanin marka rasuulku wuxuu yidhi haddii naxariista ilaahay kaa qaaday ma aw amliku laka shay-an maan kuu hanan karaa yii naxariis maa xaggeen kaaga keeni karaa wuxuu yidhi marka fajacalat cayna rasuuli lahi sal l slam tadrifaani faqaala lahu cabduraxmaan ibnu cawf radia allaahu canhu baa wuxuu ku yidhi wa anta yaa rasuula allah wa anta adiguna yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo tabkii yani ma ooynaysaayo ma murugoonaysaa adiga xataa rasuulka ilaahayo meeshaa marka waxaa laga qaadanaa bay yidhaahdeen qofka haddii uu ku arko qof caalima ama qof ahlu fadli ah wax uu isleeyahay xoogaa dadka kale ama unan kula mid ahayn inuu weydii karo ou dhihi karo hadda sidaan oo kale rasuulka ilaahay adigiina masaanaa si haddii la yidhaha dhib inaysan hayn ninkii caalima ama yacni ahlu fadli in la yidhaha adigiina sidaan maad samaynaysaa in la dhihi karo isaga markaasna waa sheegaya hadday bannaan tahay oo diintu ay wax ku leedahay haddii kalena de markaas waa makhraj ama cudurdaar inuu la yimaado faqaala waxau yidhi yabna cawf inahaa raxmatun naxariis waayuu yidhi tan wax aniga iga maqnaan kara maba ahanba waa naxariis buu yidhi uma atbacahaa biukhraa mid kalou raaciyey nebiga ooyin kalou raaciyey faqaala sala allahu calayh waali wasalama nebigu waxa uu yidhi ayb riwaayada kale waxay leedahay uma atbacahaa wallaahi biukhraa qiila araada bihi annahu atbaca adamcata aluulaa bidamcatin ukhraa ooyintii hore mid kale raaciyey waxaa kaloo la yidhi kelmaddii inahaa raxmatun ayuu kelmaddan kaloo ina alcayna latadmacu raaciyeyna waa lagu fasiray labadaina alcayna tadmacu ishu waa ilmaynaysaa waalqalba yaxzanu qalbigana waa murugoonaya walaa naquulu mana dhahayna ilaa maa yardaa rabbunaa rabbigan wuxuu ku raalli noqonaya maaha wa inaa annaguna lamaxsunuuna kuwa murugoonayaan nahay bifiraaqika adiga faaruqidaada yaa ibraahiimu ibraahiimu faaruqidaadaadna faaruqaysa kuwa markaa murugoonayo la murjinayaan nahay rawaahu muusa can sulaymaan bni lmugiira can haabitin can anasin radia allaahu canhu can اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam ayb xadiidkan marka wuxuu leeyahay tarjamadii xadiidka waa ismudaabaqaynayo iska waadix wuxuu yidhi wafiihi xadiikwuxuu yidhi qaala bnu baطaal wagayruhu hada alxadiidu yufasiru lbukaa almubaax xadiidkan wuxuu fasiraya ooyinta bannaan ayb wاlxusna aljaa'isa murugta bannaan wa huwa maa kaana bidamci اlcayn waxa bannaan waa maxay wixii isha ilmadeeda ah ayb wa riqati اlqalbi qalbiga jilaeciisa ah min gayri sakhaطi liamri اllah iyadoo amarka alle aan loo caroonayni wa huwa abyanu shayin waqaca fii hada almacnaa waana kan shay kan ugu caddayn badan macnahan wa fiihi mashruuciyatu taqbiili اlwaladi wa shamihi xadiidku waxaa laga qaadanayaa buu yidhi inay mashruuc tahay cunuga dhunkashadiisa iyo urursashadiisa wa mashruuciyatu radaaci nuujinta bannaanaanshadeeda wa ciyaadatu sagiiri cunug yar hadduu jiray in lasoo booqo karo waalxuduuru cinda almuxtadar qofka loo yimid oo geeridu ku timid sakaraadka saaranna in lasoo xaadiro loo yimaado wa raxmatu alciyaali ilmaha loo naxariisto wa jawaasu alikhbaari can alxusni in laga warrami karo murugta wa in kaana alkitmaanu owlaa inkastoo in la qariyaa ay habboon tahay marka murugta in la sheegi karo wa innaa bifiraaqika yaa ibraahiimu lamaxsuunuun nebigu murugtiisii buu bannaanka soo dhigay uu sheegay waa inay bannaantaha looga qaadanaa middaas wa fiihi wuquucu alkhitaabi lilgayri wa iraadatu gayrihi bidaalika xadiidka waxaa ku jira buu yihi wuquucu lkhitaabi khitaabka dhicidiisa lilgayri inuu ku dhaco wa iraadatu gayrihi bidaalika iyadoo markaa gayrkiina loola jeedo wa kullu minhumaa ma'kuudu min mukhaaطabati الnabiy sal l slama waladahu maca annahu fii tilka alxaalati lam yakun miman yafhamu اlkhitaaba nebigu hadda ibraahim oo wiilkiisa la hadlayaa wiilkiisiina de khitaab heer da-ow ku fahma ma gaarin dad kaloo ku dhaga hadlaa marka wax u sheega axaduhumaa waxaa weeyaan sikaruhu wathaani nisaacuhu qof ku jira yacni sakaraad oo neefqaad ku jiro khitaab ma galo iyo haddana yaraantii qof marka mararka qaar waxaad samayn kartaa qofaan khitaabba in lala khitaabaynan ka suurtoobin ayaad la hadlaysaa adoo qof kale u jeedo waa jaa-isyada wainamaa araada bilkhitaabi gayrahu buu u jeedaa min alxaadiriina dadka joogo ishaaratan ilaa ana dalika lam yadkul fii nahyihi saabiq wuxuu rabaa inuu baro niyaaxadii iyo qayladii la diidaayo tan maahan inuu dhahow rabaa marka wa fiihi jawaazu lictiraadi calaa man khaalafa ficluhu daahira qowlihi liyadhara alfarq xadiidka waxaa laga qaadanaya in la caaridi karo qof ficilkiisu daahirkiisa uu khilaafay ficilkiisii baa wuxuu khilaafay daahiru qowlihi daahira qowlihi ficilkii iyo warkiisa iskhilaafay waa la weydiin karaa marka sidaan baa tiriye sidaanna maxay tahay yacnii saxaabadii ooyintii iyo waxaasaa la reebay ooyintu waa noocyo badan tahay markaa nebigoo ooynaya ayay arkeen adigana ma ooynaysaa bay yidhaahdeen markaasuu u sheega tan inaysan dhib lahayn hadda nebiga inay wax ka caaridaan iyaga kama rabaan inay wax ka fahmaani rabaan waxaka bnu tiin qowla man qaala ina fiihi daliilan calaa taqbiili ilmeyiti wa shammihi qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanaya meydka in la dhunkan karo laakiin hadda xadiidkan sida looga qaato qisadan qablalmowt bay ahayd laakiin mowt in la dhunkan karo waa soo marnay xadiidkii cuhmaan ibni madcuun ayaan ku soo marnay ayb fawaa-iddaa tirada badan baa marka laga qaadanaya وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه